Waad mahadsantahay walaalkaa. Mu'asasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa goordhow lagu wadaa inay baahiso isdaar xiiso badan oo dukumentari ah kaasoo ku saabsan weeraradii kow iyo tobankii Sebteembar ee dhacay saddex iyo labaatan sano ka hor. Filimka oo ku soo bixi doona saddex luqadood waxaa ciwaan looga dhigay Walkaafiruuna humu dhaalimuun maxay muslimiintu u necab yihiin Maraykanka waxaana lagu falanqayn doonaa asbaabihii keenay inay dhacaan weeraradii kow iyo tobankii Sebteembar ee sanka dhulka loogu jiiday dowladda Maraykanka. Jabhal Iclaamiya oo ah wakiilka faafiya isdaaraadka mu'asasada Al-Kataib ayaa baahisay ogeysiiska la xiriiro isdaarka goordhow ayaana la filayaa inuu soo baxo. War-saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maalintii shalay ayaana lagu sheegay in filimku gorfayn doono asbaabihii kow iyo tobankii Sebteembar oo hadda ah kuwo weli taagan taasoo suuragal ka dhigi karta in muslimiintu ay mar kale fuliyaan weeraro la mid ah kow iyo tobankii Sebteembar oo xilligan laga joogo saddex iyo labaatan sano